so precious. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhowr wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobaiyo labaatanka bishii juun sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira covid nteen idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan farqiga waxbarashada onlineka iyo tan tooska ah u dhexeeya markaan ka hadlayno annaga gaar ahaan localka markaan ka hadlayno ardayda primariga iyo kuwa secondaryga oo kale tviyada ayaa jiray casharo badan laga baahinayey waxa u weyne laga faa'iiday waxa weeye xiisadihii oo aan istaagin oo sii socday markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd ardayduusan xisada saakay uusan imaan kalaaskii inuu dhaafayay limihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn
ayuhu basharkale kudhaygagiwa diga adniga koldheehaniwa qoraxda dhalakana kuwagidhigiwa
ciyaarihii qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hogaamiyaasha suudaan ethoobiya iyo masar ayaa isku raacay in etoobiya aysan bilaabi doonin buuxinta biyo-xidheenka ay ka dhistay webiga niil iyadoo aan heshiis la gaarin muddo laba toddobaad gudahood ah sidaasina waxaa jimcihii shaaciyey dalalka suudaan iyo masar ma jiro wax war ah oo arrintan ku aadan oo si deg deg ah uga soo baxay adis ababa oo iyadu horay u sheegtay in ay bilaabi doonto buuxinta biyo-xidheenkan weyn ee ay ka dhistay meel shan iyo toban kilomitir u jirta xadka ay la wadaagto suudaan biyo-xireenkan ayaa laga dhisayaa webiga niil ee buluugga ah oo ah isha biyaha ugu badan ee webiga niil madaxtooyada masar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ethoobiya aysan si iskeed ah u buuxin doonin biyo-xidheenkan waxaana warkan uu yimid ka gadaal markii hogaamiyaasha saddexdan dal iyo madaxweynaha koonfur afrika sareel ramafosa oo ah guddoomiyaha waqtixaadirkan ee midowda afrika ay yeesheen shir dhanka muuqaalka ah ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug ayaa sheegay in hogaamiyaashu ay isla garteen in dib loo bilaabo wadahadaladii hakaday asbuucii hore sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee suudaan wakaaladda ayaa intaa ku dartay in wadahadallo u dhexeeya gudyo farsamo ay dib u bilaabi doonaan dhowaan maxkamad racfaan ah ayaa jimcihii riday xukun ka dhan ah maamulka madaxweyne trump ee doonayay in lacag dhan laba dhibic shan bilyan oo doolarka maraykanka ah laga wareejiyo mashaariic dhismo milatari oo loo weeciyo in lagu dhiso qaybo ka mid ah derbiga weyn ee xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico maxkamadda ayaa go'aamisay in tallaabadaasi ay tahay mid sharci darro ah oo baalmarsan koongareeska maraykanka oo isagu leh go'aanka sida loo isticmaalayo qarashaadka dowladda laba go'aan oo ka soo baxay maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ayaa ku raacay isbahaysi matalaya gobollada xuduudda ku yaala iyo kooxo deegaanka u ololeeya kuwaasi oo ku doodaya in wareejinta lacagtan ay tahay mid sharci darro ah iyo in dhismaha derbiga uu lahaan karo khatar dhinaca bay-ada ah go'aankan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee beddelaya dagaal xagga sharciga ah kaasi oo badankiis uu maamulka trump ku soo guulaystay labadan go'aan ayaa waxaa oggolaaday laba xaakim oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton iyadoo xaakim uu magacaabay madaxweyne trumpna uu diiday warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
sanid maxamed halkaaad nagala socotaan waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno dood ku saabsan waxbarashada dhallinyarada onleenka ah iyo weliba midda tooska ah oo dhallinyarada jaamacadaha iyo weliba iskuullada ay ku qaadanayeen sanadkan maadaama la joojiyey in laysku yimaado maxaa caqabada ah maxaa fursadaha ay dhallinyarada halkaasi ka heleen waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso maxamed cabduqaadir maxamed iyo mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha magaalada boosaaso gaar ahaan kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga afrika cilmi cumar xaaji cilmi waxaana barnaamijka marka hore kusoo dhoweeyey cilmi cumar xaqiiqatan dhibaatooyin badan buu la yimid xanuunkan covid nka ahee dilaacay oo uu dhinac walba noloshii ka mid ah uu saameyn ku yeeshay waxbarashadana qayb ka mid ay ahayd xaqiiqatan bilowgii hore horta jallanji badan baa waxbarashada lagala kulmay oo soomaaliya markii la joogo waxbarashada onlineka ah dee aad loolama haysan xaqiiqatan oo dadku ma ahayn dad aad aweer u ah dhanka dhallinyarada waxbaranaysa iyo jaamacadaha qudhooda ma aha inta badan kuwa u diyaarsan iskuullada iyo waxbarashadii kale ee hoose iyadu dee kumaba jirtaba oo online dad u diyaarsan mabaaha si walba ha noqotee markii caqabaddaa timid jaamacadihii inta badan waxay sameeyeen dadaal badan waxay muujiyeen juhdi badan waxay ku dadaaleen inaysan waxbarashadii ardadii ka istaagin ay sii socoto online bay markaa waxay ku bilaabeen in casharadii si toos ah loogu bixiyo xaqiiqatan wax badan baa laga faa'iidayo halkii aynu wadamo badan oo caalamka ay ku jiraan gaab oo aanan waxba laga baran innagu waxaynu samaynay atleast in waxbarashadii lasii wado oo waxbarashadii aysan hakan oo ay sii socoto waxa ugu muhiimsan oo laga faa'iiday waxay ahayd in waxbarashadii ay sii socoto waxaase jirta caqabad ah waxbarashadu inta badan waxaa loo qaybiya laba qayboodoo qayb ahaan ardadii waxay u baahan yihiin casharkiiyo theoria in la siiyo oo theory ah mar qaybtoodna wuxuu u baahanaya ama kuliyadaha qaybtood waxay u baahan yihiin casharkiiyo dee shaqadiiyo la qabanayo practical bay u baahanaysaa marka kuliyadihii practicalka u baahnaa isu imaatinka u baahnaa dee caqabad buu ku noqday online laguma dhigi karayo oo dee wax la raba in gacantii laga qabto macquul maaha in online ardayga lagu tuso marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga faa'iday waxa weye in waxbarashada ay sii socotay ardadiina ay isu imaatinkiina meeshii laga saaray intii la awoodi karayay waa la dadaalayo oo dee awoodii jaamacadaha intay ahayd waxay ku bixin kareen oo kuliyadihii macquulka ahay ku bixiyeen isu imaatinkii ardadana meeshii meeshii laga saaray arday walba isagoo gurigii jooga ka jaamacad tusaalahaan bariga afrika oo kale haddaan ka tirsan dee ardaygii isagoo guriga jooga ayay waxay samaynayeen macalinkiina guriga joogo ayay labadoodii waxay soo wada galayeen internetkii halkaasay isku arkayeen casharadii ka wada qaadanayeen su-aala iska weydiinayeen ardaygii waxalaalay wuxuu de qaab noocaasa waxbarashagooda taasi waxay keentay marka in ardaygii badqabkiisii iyo macalinkii badqabkiisii intii xanuunkan uu xooga u socday cabsidiisuna ay aadka u darayd labadiiba ay dee badqabkoodina lagu ilaaliyo waxyaha laga faa'iday ka mid ahay marka muhiimad iyo ahmiyad gaara ay yeelata waxyaba kaloo laga faa'iday waxaa ka mid a teknolojiyadan casriga ah internet wax laga barto waa mahadsan tahay cilmi maxamed cabduqaadir ayaa soo dhoweynayaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso maxamed maxaad u malaynaysaa in dhallinyarada waxbarashada ee jaamacadaha iyo iskuullada ka faa'iideen waxbarashada onleenka ah qodobadii uu ka dhawaajiyey ustaad cilmi ka dhawaajiyey waxaan ku daraya aniga barnaamijyadan sidii uu dhacay xanibaadii ay u dhacday covid nkii ee hakadka la geliyey waxbarashadii nooc kasta ha ahaatee hal abuur badan ayaa lasoo kordhiyey oo bahda waxbarashada sidee waxbarashada ay ku socon kartaa markaan ka hadlayno annaga gaar ahaan localka markaan ka hadlayno ardada brimariga iyo kuwa secondariga oo kale tviyada ayaa jiray casharo badan laga baahinayey casharada duubayey marka jaamacadaha marka laga hadlay collejyada waxaa jiray online platforms isticmaalayeen casharada ku gudbinayeen ayaa jiray waxa u weyne laga faa'iiday waxaa weeye xisadihii oo aan istaagin oo sii socday oo ardada waxaa weeye casharadooda ay qaadanayeen ayaan isleeyahay oo inqidaacii iyo daraasadii inay istaagto ay kala go'do meesha waa ka baxay oo casharadii inay sii socdaan waxaan kaloo kale isleeyahay waxaa kaloo laga faa'iiday waxaa weeye ardada marar badan waxay helayeen ardada casharadii oo recorded ah oo duuban marar badan ardada way helayeen laftigooda taas way ka caawinaysay ardayga haddii uu xiisada uu ka maqnaado ama markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd maanta saako kale khamiis xidixisad ee jaamacadda ka baxayso ardayduusan xisda saakay uusan imaan kalaaskii unu dhaafayay laakiin marka laga hadlayo onlineka marka laga hadlayo ama eleninka laga hadlayo waxaa suuragal ardayganu helay cashirkii oo duuban maalinka halkaas isagoo duuban arday cashirka uu la wadaaya kor usoo diri karo adhata uu ku ceshan karo marlaad uu daawan karo haddii internetka ka go-ay uu heli karo laftigeed waxay ahayd jaanis fiican ayay ahayd intaasay kusoo koobi karaa faa'iidooyinkii ee laga helay marka maxaa la oran karaa in ay ardadu ay ka faa'iideen marka casharadaasi ay qaabka internetka onlineka ah ay ku qaadanayeen iyagoo guryahooda jooga mase u malaynaysaa in sidaana ay ardadu casharada ay kusii qaadan karaan haddii ay sii socoto xanuunkan
xaqiiqatan yuusuf aad ba umahadsan tahay marna isku mid ma aha ardayga markii uu galaaf soo xaadirayo macalinkiis arkayaan oo ardada interaction ay samaynayaan o isdhex galayaan oo wax isweydiinayaan oo macalinkii si toos ay ula kulmayaan oo ay galaaskii joogaan iyo markii ay gurigooda joogaan oo online wax ka dhiganayaan marna horta isku mid ma aha mar kasta waxaa muhiimada ahaan marka la eego muhiimsan in ardadii iyo macalimiinta ay si toosa u wada joogaan is arkayaan oo dhanka waxbarashada taasaa muhiima haddii laga fursan waayo dee oo ay dhibaatadan sii socoto saan hadaayaba tilmaamay de waa bedel badil la isticmaali karayo halkii galaaska lagu xaadiri lahaa maadaama ay dhibaato iyo duruuf jirto bedelkeedii waa wax la wada isticmaali karayo oo loo isticmaali karayo ardagii in casharadiisii iyo wixiisii ay usii socdaan aysan ka hakan oo uu casharadii helo waxlaali wixii markaas accessible aho macquul ahoo uu heli karayo oo waxbarashadii ku aadanna halkaa la awoodi karayo in onlinekii loo mariyo in ardaygii loo mariyo marka waxaa ugu muhiimsan dee ardayga uu ka faa'iidayo waxa weye casharadiisa inaysan ka istaagin sanad iyo sanad dugsiyeed iyo semester waxbarasheed aysan midna ka hakan wixiis ay horey ugu socdaan oo wakhti uusan ka lumin intii la awoodi karayo kuliyadaha hadda saan tilmaamay way kala duwan yihiin de kuliyadahan la awoodi karayan baa jira tusaalahaan kuliyad medicine oo kale arday markuu baranayo ama engineering oo kale markuu baranayo noocii dantaba ha noqotay dee u baahan application la apply gareeyo wixii ardayga loo sheegayo practice la sameeyo way adag tahay in dee online lagu bixiyo marka inta la awoodi karayo waxaan rajaynayaa in hadday caqabadaha iyo culisyada sii jiraan dee badiil inuu u noqon karayo kalaasyadii tooska ahaa waayahay ardadu muu diyaarsan yihiin xilligan iyagoo jaamacadooda ay ka dhiganayaa ee gudaha magaalada boosaaso in haddana ay kusii daraan qaab online ah oo internetka ah ay wax kaga baran karaan jaamacadaha ku yaala dalka dibadiisa inkastoo dhalinyaro sidaasi sameeyey ay jiraan haddana waa ay yaraayeen laakiin hadda iyagoo ka faa'iiday khibradda ay ka heleen xanuunka coronavirus iyo jaamacadihii joojiyey isku imaatinkii iyagoo guryahooda jooga wax ka baranayeen marka arintaa ka waran
waxaan is leeyahay aniga way dhacdaa arday shiftiga hore brogram barta shiftiga dambena brogram barta way dhacdaa sidii halkaanba u dhici jirtay ardaygu waxba caqabad ma aha waa caadi ardayga isagoo halkan jooga ayuu tan jaamacadiisa halkan dhiganaya ayuu jaamacado kale online dhigan karaa ama dalka ha ahaadaan ama dibadda ha aadaan kuwo kalaaska kale dhigan karaa wax caqabada ma keenayso bal ardayga ardayga dadaalaya oo aadka ugu fiican brograamadiisa kasoo dhalaali kara way u fiican tahay in uu waxaweye uu koorsooyin kale iyo meelaha uu isleeyahay skilska aad u baahan tahay iyo koorsooyinka ubaahan tahay iska xooji iska dhis aad bay u qurux badan tahay krediidkiisana kor bay u qaadaysaa ardayga oo waxay noqonaysaa waxa uu bartay bay u noqonaysaa qofku waayo maskaxda baniaadamku aad bay u ballaaran tahay oo qofku waxaan intaan ka isticmaalno maskaxdeeda waa in kooban weye in badan kama isticmaalno kamana faa'iidaysano marka qofku intii uu waxa weeye uu meelo iska fadhin lahaa ama waxa weeye wakhti badan uu ku bixin lahaa waxyaaba aanan isaga dana badan ugu jirin haddii brogram kale ama dalka ah ama dibadda ah hadduu ardayga uu bilaabo uu ka faa'iidayso wakhtigeliyo oo isleeyahay gaab meel uu isleeyahay skiil ama gaab uu aada u danaynayo ama uu leeyahay ama isleeyahay xog fiican macluumaad fiican ka baro ka qaado ama haddii kale cilmi fiican ka korayso isleeyahay ardayga wuu baran karaa credit fiican bayna u tahay
waaya waxaa caqabadaha ugu badan ee ka jiray ardada dhexdeeda waxay ahaayeen dhanka internetka oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dhalinyarada moobiladooda ay lacaga ku shubtaan ay isticmaalaan g b wax la yidhaahdo marka intaanan imtixaanka aysan dhallinyarada gelin idinkuna aadan waxbarashada tooska ah onlinekaad iidan bilaabin macalin horey la kulanteen shirkadaha isgaarsiinta oo kale inaad dhallinyarada kala hadashaan in internetka qiimihiisa loo yareeyo si fursado waxbarasho ay ugu helaan dhallinyaradaasi internetkana si xawaaro wanaagsan ay waxbarashadooda kala socdaan bismillahi ramaan raxiim waxaan isleeyahay ustaad arinta internetka caqabad way ahayd caqabad jirtay ahayd si la mid ah aniga internetka keliya caqabada ma saaraya laakiin laftigeeda waxaa jirta jaamacaduhu balatformyada isticmaalayeen oo casharada elearninka ay ku bixinayeen laftigeeda caqabada ayaa ka jira ayaan isleeyahay labadaas caqabadoodba baan isleeyahay caqabadaha sababayey ama ama ama soo wajahayey bahda waxbarashada soo wajahayay labada caqaboodna ma kala yareen waxaa suuragal internet keliya in aan xoogka saarayn o aan fiirinayn hadda internet ninka internet laga hadlayo waxyaabaha casharada lagu soo gudbinayey jaamacada kusoo gudbinayeen ee isticmaalayeen caqabada ayaa ka jiray caqabadahaas oo sababayey markii u horreysay jaamacadihii umaysan diyaarsanayn in qaabkan onlineka ah wax lagu tashanayey oo horey loo sii ogaa ma ahayn marka waxay ahayd ku qabsatay ba ahayd marka jaamacadihii waxay ku baraarugeen markii waxbarashadii la istaajiyey shan iyo toban casho hakad la geliyey adduunkiina aysan rajo badan aysan si lahayn uu si xirxirayo dhibaato badan ay jirto waxaa jaamacadihii waxaa weeye ay soo jeediyeen ama dhexdooda ay fikrado ay abuureen ah in la isticmaali karo qaab online ah arday casharada loo gaarsiin karo qaabkaas la bilaabay jaamacada bilaabeen caqabado badan ayay kala kulmeen qaarkood jaamacadu waxay ka jiraan ururo ayay ka mid yihiin ay ku jiraan ayaa jirta ururadaas ay ku jiraan ayaa waxay u fududeeyey balatformyo ay isticmaali karaan oo ay casharada ku bixin karaan qaarkood kuwo lasoo iibsado internetka laga soo iibsado ayay isticmaalayeen oo casharada ku bixinayeen qaarkood kuwo lacag la-aan oo free ah oo hadda aad loo isticmaalay sida ka mid tahay aaladda zoomka ay ka mid tahay oo kale ayay casharada ku bixinayeen taasi marka waxay ahayd maxaa horta la isticmaalaa balatform noocee baa casharka lagu bixiyaa caqabad ba ahayd way maxaa yeele waxaa haddii hore lagu sii baaraandegi lahaa oo lasii ogaan lahaa oo lala socon lahaa oo la gudbi lahaa tan kale caqabadda internetka way jirtay mar haddii wixii aadan hore uusan diyaarsanayn oo aadan aad aqoon aadan isticmaali jirin caqabado waa imaanayaan internetka gaar ahaan xiliyada internetka la isticmaalayo markii haddii la yidhaahdo jaamacadaha kumanaan kun arday dhigata saaka sideedda ayaa internetka marka la gaalay ayaa casharka lagu wada bixinayaa internetyada iyo bandwidka la isticmaalo iyo xajmigaas ma qaadi karaa laftigeeda waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in wax badan laisla firiya ayay u baahan tahay baahida internetka loo qabay in internetka aada loo sii jebiyo aada loo sii raqiisiiyo ardada ardayga soomaaliyeed duruuftiisa iyadoo la qiimeynayo hay-adaha waxbarash muasasaadka waxbarashada shaqeeya ee laftigooda duruuftooda la qiimeynayo la fiirinayo waxaan isleeyahay shirkadaha isgaarsiinta ardada aada bay ugu naxariisteen oo waxay siinayeen xirmooyin aada u jaban ayay siinayeen
gabagabada barnaamijkan soo gaarnay iyo cilmi ayaan siinayaa cilmigow ee imtixaanka dhalinyaradu waxay ku gelayeen qaabka ee onlineka internetka imtixaanka intay ku guda jireen dhalinyarada iyo macalimiinta waxa uu ahaa jahwareer badan baa ka jiray marka loo firiya dhalinyarada siday u dadaalayeen oo ku saabsan in qofkii isagoo iyagoo gurub gurub ay ku jireen hal meel qofka uu ka baxayo wakhtiga yar oo la siiyey ilaa iyo shan daqiiqo iyo toddoba daqiiqo meelahaas su-aalihii laga rabay inuu degdegsiyo uga jawaabo marka sidee u malaynaysaa marka in dhalinyaradaasi imtixaanka dadaalka muujiyey oo imtixaankoodii galay in lagu kala saari doono wixii natiijo ah de waxaa jirtay imtixaano continuous oo intuu semester ka socda intaan la xirin labada bilood ugu dambeysay markii xanuunkan uu dilaacayay marka already waxbaa soo socday imtixaanaha jiray continuous assessment baa jiray oo soo socday oo la qaadayo qiimeynay ardaygii mayo assessment waajibaad la qabanayo intay semester ku socdo oo soo bilowday semesterka bilowgiisii marka semesterka la xirayo dee onlineka la bilaabayo la joojinaya glassitoska meel dhexaa lagu joojiyey taasi horta qayb ahaan dee ardaygii marks loo qiimeynayay baa jirtay oo dee shaqooyinka iyo waajibaadka uu soo qabanayay loogu qiimeynayay oo horey ugu yaalay imtixaankii finalka ahaayee dee ugu dambeeyey aynu onlineka aynu kula kowsanayna waxaa jirtay platform jaamacaddu ay iibisay oo casri ahaa ardayga keligii uu soo galayo muuqaalkiisii uu muuqdo leh qofkii hadduu isku dayo inuu qashi sameeyo detector xitaa hadduu jeesjeesto oo dhinacyada eego waxa weeye waanin siinayo de automatic oo u diyaarsan imtixaanka ayaa jaamacaddu ay soo iibisay de si wanaagsan baan intaan u warhayo imtixaanka waqti baa la siinayay su-aaluhu waqti ku filan oo ardayga uga jawaabi karayo baa la siinaya kombyuterkiisa ama mobilkiisa su kasoo galayay kaamiradaasa u furan si toosaa loogu jeedaa dhaqdhaqaaq ma samayn karayo sentarka imtixaanka laga qaadayay waxaa yaala shaashada aad waaweyn oo lagala socdo ardaygii maraqiin baa halkaa uga jeeda at same timena applicationkan la isticmaalaya imtixaanka lagu qaadayo wuxuu ahaa mid u diyaarsan oo detect garaynayay ardayga hadduu sameeyo wax ka baxsan wixii loogu talagalayo hadduu xitaa jeesto waanin businaya mar labaad mar saddexaad automatically inuu ka xiray mar qaybtood ay ahayd qaabka u programsanaa marka jaamacadda dadaal noocaasay samaysay dee qaab noocaasaan u maaraynay jaamacadaha kalena waxaan filayaa kolley ina sidaas samaynayeen oo onlinekan imtixaankiisa ina aad looga wada taxadaray final keliyana maahayn wax la qiimeynayo waxaa jirta wax ka horeeya continuusaha soo socday qaab noocsan maarayn waa mahadsantahay maxaa cabdiqaadir jaamacadda aad gudoomiye ku-xigeen ka tahay macalinkana a ka tahay sidee u maareeyeen imtixaanaadka dhallinyaradu ay ku gelayeen qaabka onlineka
waxaa jira markii la yidhahdo online baa imtixaan loo gelaya markii la yidhahdo waxaa qasab ah daruuri ah in la helo platformkii lagu geli lahaa sidii horeba platformkii ama madashii casharada lagu bixinayey imtixaan lagu bixinayey waa in markii imtixaan online loo gelay waa in la helaa platformkii lagu geliyey jaamacaduhu taqriiban way isticmaalayeen platformka isticmaalayeen anaga ka jaamacad ahaan jaamacadda redc waxaan isticmaalaynay platform waxaa jiray aan isticmaali jirnay muddo dheer isticmaalaynay platformkaas wuxuu ardayga u saacidi jiray ardayga in uu darajadiisa imtixaanka uu halkaasi uu ka arko loo soo geliyo wixii abdheyed ah uu systemka ahaan ka qaato platformkaas baa wuxuu lahaa qeybo imtixaana online ayuu lahaa online examination ayuu lahaa marka aad bay noogu fududeed inaan imtixaanka qaab online aan ku qaadno waayo xogtii ardayda iyo systemkii waxo dhan waxaayan xoogo diyaarsan oo ardayga uu ardayga username iyo bassword isticmaaliya hore uu lahaayo ahaa marka imtixaanka onlineka lasoo gaaray waxaa noo fududaatay imtixaanka onlineka ardayga la geliyo time limitka imtixaanka onlineka uu leeyahay lagu xiro ardayga maadada saaka la gelayo halkaas uu ku galo onlineka uu ku galo waqtiga loogu talagalana maadada waxaw hadduu u shaqeyn waayo ardayga timeka uu ka dhacayo runtii faa'iido weyn ayay ardayga ahayd iyadoo bandowgii uu jiro imaatin uusan jirin ardayga imtixaanka inuu online ku galo laakiin marar badan caqabad waxay ka imaanayeen suuragal ma tahay ama meelheliya ama waxaweye internetka ardayga hadduu ka go-o ka waran problemo noocaas oo naga soo wajahaya ayaa jiray laakiin platformkaas wuxuu ahaa platform runtii aada loogu guuleystay imtixaankana ah waxaweye ardayda ay aada uga caawiyey inay simasarkoodii ka gudbaan isu diyaariyaan simasarka soo socda isu diyaariyaan guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan uga hadlaynay waxbarashada dhallinyarada midda tooska ah iyo weliba midda onleenka ah ay sanadkan ku galeen waxbarashadooda barnaamijka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonna waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
laanta af soomaaliga ee v o a waxaa idiin diyaarisay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer yurub ay yimaadeen dhulka soomaalida ee geeska afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen gobolladii soomaaliyeed gumaystayaasha ingiriiska iyo talyaaniga waana barnaamijyo taxana ah oo bilaabmi doono maalinta axadda ee siddeed iyo labaatanka bisha juun afartan iyo sideedii january leegadu say runtii u caddaysay inay necab tahay talyaaniga waxay dilaayaan konton talyaaniga xamar ku dilaya barnaamijyadan waxaanu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimo doonka ee ka horreeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii markii ugu horreysay ee soomaalidu ay ku neefsatay neecaawda xorriyadeed oo haatan laga joogo lixda sano waxa weeyaan markii aan anusagnay xamar maxamed xaaji managaan markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusmaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karro marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaagaynu isku fillaanno aan isu nimaadno barnaamijyadan taxanaha ah ayaannu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray ilaa iyo dowladii milatariga ahayd ee ilaa
lixdan sagaalkii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dharyarsan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyey oo kacaanka laakiin maxaa ragaadiyeen ugu dambayntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladi ragaadisay dabeetana dee wixii sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno soddonkii sano ee ka dambeeyey taliskii maxamed siyaad bare barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee kun sagaal boqol iyo lixdankii dowladnimada isku raacay raggee wax iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dagiila yahay soomaalidu waa dadaalayso inay dowladnimadii soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in laysku kakabo ma fududa talooyinkaasi waxaa ka mida kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaannu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magacxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida dhegaysta hamoogaan oo ku xirrow laanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah eenu ugu talagalay lixdan guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xuruumeen islamarkaasina ay dowla dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda ah bisha juunna ay tahay siddeed iyo labaatanka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay saddexda
haatana dhinacii kaalmaha sugaanta iyo qamar sugaani
dhaguhu ruux kale dhegaysan waa qayuhu bashar kale ku dhaygagi waa digaa adniga kuldheehani waa qoraxda dhanatana kuwaaga dhigi waa dhaguhu ruux kale dhegaysan waa ayuhu basharkale kudhay igagiwa iga adimiga kuldhay ahaniwa qoraxda dhanakana aku agdhigiwa afkii duuniga dharaarcuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabawa ibnuhu erdhiilan marlayhidi
nina waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
afkii duuniga daraarucuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu herdhiilan damaydhihiwa ammaan ku dhigan iskii dhisiwa dabeel cabka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa idhowrmooye idhaaflewa jacayl dhaxalgala wax dhaamalowa shacabka dhurmaya rabbihiga dhiimiwa kalsoonihida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhefheliwa aydhumoye dhefheliwa jacayl dhaxalgala waxdhaamaloa jacayl dhaxalgala waxdhaamaloa